إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa qarax khasaare dhaliyey lagula beegsaday deegaanka shalaanbood ee gobolka shabeellada hoose alkataayib al akhbaariya ayaa baahisay sawirrada meydadka ciidamada dowladda federaalka ah ee dhowaan lagu laayay dulaadka magaalada ceeldheer ee walayada islaamiga ah ee galgaduud dowladda xabashada ethoobiya ayaa yeelatay madaxweyne cusub kadib markii la casilay haweenaydii madaxweynaha ka ahayd dalkaas gulaada gobolada jubbooyinka iyo shabeellada hoose ayaa dardaaranno muhiim ah u jeediyey boqol ka mida ciidamada xisbada oo dhowaan dowla diini iyo caskari isugu jirta loo soo xiray taliyaha ugu sarreeya ciidanka uganda sidoo kalena ah wiilka madaxweynaha waddankaas ayaa eedayn u jeediyey safiirka dowladda maraykanka u fadhiya dalka uganda warka subax sidoo kale waxaad ku maqli doontaan sidee buu u dhacay weerarkii sannad ka hor toddobadii oktoobar ay kooxaha muqaawamada falastiiniyiintu ku qaadeen deegaanada yuhuuddu xoogga ku degan yihiin ee dhaca xayndaabka khaza إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa xala qarax lagula beegsaday deegaanka shalaanbood ee gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaana ciidamadan shalaanbood lagu qarxiyey ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari oo ka mid ahaa ciidamadii qaraxa lala eegtay ayaa halkaa ku naf waayey halkaa sidoo kalena saddex kale ay ku dhaawacmeen alkataayib ayaa baahisay sawirrada meydadka ciidamadii dowladda federaalka ah ee dhowaan lagu laayay dulaadka magaalada ceeldheer ee walayada islaamiga ah ee galgaduud maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya
mu'asasada warbaahineed ee alkataayib oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay sawiro horudhaca oo muujinaya xaqiiqada dagaal faraha laysaga gubtay oo maalintii axadda ka dhacay deegaanka geeriley oo dhaca dulaadka degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ee galgaduud kaasoo dhegta dhiiga loogu daray ugu yaraan konton askari oo isugu jira saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka sawirada ayaa laga dheehanayaa meydadka askar badan oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo sidaa sawirada laga dheehanayo siyaabooyin kala duwan u haleeshay xabadda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaybaha hore ee sawirada ayaa soo bandhigaya ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo rasaasta nocyadeeda kala duwan hubinaya askarta dowladda federaalka ciidamada qaar ayaa isku dayaya inay ka baxsadaan meedaanka dagaalkii la isku farasaaray waxaadna arkaysaa askari isagoo doonaya inuu goobta isaga baxsado kaasoo tooganaya dagaalyahan ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla goobta ayuu ku dilayaa askarta la dilay ayaa meydadkooda la isugu keenaya goob fagaare ah sawirada ay baahisay mu'asasada alkataayib waxyaabaha xusida mudan ee lagu arkayo waxaa ka mid ah askari xabadda ka haleeshay daanka waa afka kala haya kaasoo ciidda afka la galay ciidamada mujaahidiinta ayaa dhaawac tiraya tiro askar ah oo nafta ku dabayar tahay kuwaasoo badankooda iyagoo cararaya boqnaha jirtay xabadda askarta qaar iyagoo cararaya ayaa lugaha ka burburay ciidamada la dilay ayaa rasaasta kaga taala qaybaha sare ee jirka sida madaxa iyo dhabarka taasoo ku caddaynaysa in badankooda iyagoo firxanaya la toogtay sawirada ayaa soo bandhigaya ugu dambayntii hub iyo saanado militari oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka furteen askarta dowladda federaalka ee lagu laayay dagaalka hubka laga furtay waxaa ka mid ah aakiyaal qoriga sida darandooriga u dhaca ee loo yaqaano b kemka iyo qoriga r b g ga dowladda xabashada ethoobiya ayaa yeelatay madaxweyne cusub kadib markii la casilay haweenaydii madaxweynaha ka ahayd dalkaas faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader kadib kulamo aan horey loo sii shaacinooyey magaalada caasimadda ah ee adis ababa ay ku yeesheen xildhibaanada golaha baarlamaanka ethoobiya ayay ku soo saareen go'aamo siyaasadeed oo xaaladaha waddanka sii kicin karaa wararka ka imaanaya ethoobiya ayaana sheegayeen kala fadhiga afaraad ee baarlamaanka xabashida ay ku ansixiyeen xilka laga qaado madaxweynihii hore ee waddankaas iyagoona isku raacay madaxweyne cusub afhayeenka baarlamaanka xabashida ayaa gabagabadii kulanka sheegay in cod aqlabiyad leh lagu meelmariyey madaxweyne cusub ee ethoobiya kaasi oo uu soo magacaabay abiy axmed taayaad sakasalaasi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ayaa loo magacaabay madaxweynaha cusub ee ethoobiya iyadoona xilkaasi weysaysaha leh oo lixdii sane la soo dhaafay ahayd madaxweynaha magac u yeelka ethoobiya falanqeeyayaasha ayaa aaminsanin abiy axmed uu sameeyey dhowlado siyaasadeed oo uu kusii kala qaybinaya siyaasiyiinta mucaaradka ee ka soo jeeda qowmiyadda maxarada madaxweynaha cusub ee la magacaabay iyo mid kale casliya ayaan labadooduba ka soo jeedo qowmiyadda maxarada ee kacdoonka culus uga soo horjeeda nidaamka abiy axmed waddanka ethoobiya madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa siyaasadda ka ah magac u yeel waxaana mar walba soo magacaaba ra-iisul wasaaraha kadibna waxaa loo gudbinayaa golaha baarlamanka si ay u ansixiyaan guurla-aada gobolada jubbooyinka iyo shabeellada hoose ayaa dardaarana muhiim ah u jeediyey boqol ka mid a ciidamada xisbada oo dhowaan dowro isugu jirtay caskari iyo diini loo soo xiray warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya sakariye cumar iyagoo ka hadlayay munaasabadii gabagabada u aheyd dowladda sharciga ah ee muddada shanta bilood u socotay qayb ka mid ah ciidamada wilaayaadka xisbada ayaa waxaa wulaada gobolada jubbada hoose jubbada dhexe iyo shabeellada hoose ay dardarano dhaxalgal ah uga tageen ciidamada xisbada ah ee loo soo xiray dowladda sheekh cali darwiish oo ah weliga gobolka jubbada dhexe ayaa waxa uu kula dardaarmay ciidamada xisbada ah ee loo soo xiray dowladda inay sugaan kaalintooda ku aadan shaqada loo igmaday iyagoo u gudanaya sida ugu wanaagsan marka ugu horreysa waxaan idiin dardaarmayaa ilaahay cabsidiis subxaana wa tacaala wax walba waxaa ra-su madax u ah ilaahay cabsidiis subxaana wa tacaala qofku hadduu ilaahay ka baqa acmaashuu ku jiro o dhan ilahay yaa u fududaynaya subxaana wa tacaala cabsidaa ilaahay ka bacdi walaalayaal waxaan idiin dardaarmayaa acmaasha aada qabanaysaan ee xisbada qof walba camalkan jihaadka aan ku jirno ninba meel yuu ilaahay nasiib ooga dhigay cid iyadu dooratay miyaa nugu jirtaa waa maya ilaahay yaa inoo dooray umaradeennana haddana sab u aha soomaan qof walboo naga mid a marka meeshii loo doortay yaa la rabaa inuu ku sabro oo uu meesha ka miro dhaliyo sidoo kale waaliga gobolka jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis oo isna ka mid ahaa martida ka soo qaybgashay munaasabadan dowladda loogu soo gabagabeynayay ciidamada xisbada ayaa waxa uu kula dardaarmay ragga loo soo gabagabeeyey dowladda inay ku dadaalaan sidii ay u horumarin lahaayeen aqoontooda diineed maadaama shaqada ay u istaagayaan ay lagama maarmaan u tahay aqoon diineed waxaa kala dardaaran walaalayaal in aan ka fogaano meelaha oo tuhunka makaano tuhunka ama ii sheeg adaga shubahaadka iyo wahlamada inaan ka fogaano inaan ka fogaano oo bannaanka aan ka marno oo aan noqono dad saafi ah waxaa kale walaa dardaaramayaa nafta iyo naftihiin baan u dardaaramayaa si guud ahaan si gaar ahaan hadda in aqoontan diiniga ah inaan sii ziyaasino aqoonta diiniga ah inaan sii ziyaasino si hore looga dhawaajiyey maadaama aan wax aan samaynayno oo ummadda aan u sheegayno ay tahay almru bilmacruufi wannahyu can ilmunkar in markaan aqoonta markaas sii ziyaasino sidii aan ummad walbada ugu bedelno sidoo kale waxaa isna markiisa hadlay waaliga gobolka shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abucabdiraxmaan wuxuu waaligu ka hadlay muhiimadda xisbada iyo kaalinta ay ku leedahay shareecada islaamka isagoona tilmaamay in hay-adda xisbada ay ku aadan yihiin shaqada ugu muhiimsan ee islaamka xaqiiqatan xisbada saqir weynay ku aadan yihiin mug weynayna ku fadhiyaan shaqada ay ku aadan yihiin xaqiiqatan shaqo la dhayalsan kara ma aha waa shaqo xaqiiqatan waa dadka ugu shaqada badan maxaa yeelay masaalixdii ummadday ka shaqeeyaan her iyo habeen u taagan yihiin munkarka ayay reebaayaan macruufka ayay farayaan waxyaahii waxyaalihii dadka ay ku macaamilaayeen ayay saxayaan oo hadday miisaanada noqon lahayd iyo baagiiba noqon lahaa ayay saxayaan waxaa kale ay ku aadan yihiin xisbada jazaahum allahu khayran inay fuliyaan leanna annaga mogtahay waxa aan tadbiiqinayna waa sharci ilahi subxana wa tacaala waxa aan tadbiiqinayno o ummadda aan ku maamulayno waa sharci ilahi subxana wa tacala waa dadkii waxa weyaan fulinayey axkaamta maxkamadaha ka soo baxo munaasabadana dowladda isugu jirtay sharciga iyo caskariga loogu soo gabagabeeyey in ka badan boqol ka mid ah ciidanka xisbada ayaa waxa ay qayb ka noqonaysaa munaasabada kuwan la mid ah oo ay martigeliyeen deegaanada wilaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowraadkaas oo ay ka faa'iidaysteen ciidanka xisbada duruus muhiimada gaar ah ugu fadhiso shaqada ay bulshada u hayaan taliyaha ugu sarreeya ciidanka uganda sidoo kalena ah wiilka madaxweynaha waddankaas ayaa eedayn u jeediyey safiirka dowladda maraykanka u fadhiya dalka uganda muxsen xasan ayaa ka warramaya
dowladda maraykanka oo ah midda ugu horraysa ku takrifalka xuquuqda aadamaha ayaa haddana sheegata in ay iyadu tahay cidda ilaalisa xuquuqda insaanka iyadoona dowladaha adduunka kuwooda tunka jilicsan ku gumaysato waxa loogu yeera qawaaniinta dawliga ah xiisadda u dhexaysa dalalka yuganda iyo maraykanka ayaa cirka isku shareertay kadib markii ay xukuumadda washington cunqabatayn ku soo rogtay qaar ka mid ah saraakiisha booliska yuganda jenaraal muhoozi oo ah taliyaha ciidanka difaaca dalka yuganda iyo wiilka madaxweynaha baadariga ah ee hogaamiya dalkaasi yuweri museveni ayaa ku eedeeyey safiirka dowladda maraykanka u fadhiya yuganda ninka lagu magacaabo william w bob inuu wiiqayo dowladda yuganda iyo inuu ixtiraam darri u muujiyey madaxweynaha dalkaasi muhoozi ayaa eedeynta uu u jeediyey maraykanka kadib ka dalbaday safiirka inuu si shakhsi ah u raaligeliyo museveni haddii kalena waxa uu ku goodiyey in safiirka uu iskaga xirxiran doono dalkiisa eedeyntan ayaa timid kadib markii dowladda maraykanka ee cunaqabatayn ku soo rogtay afar sargaal oo sare kana tirsan booliska dalka yuganda kuwaasi oo lagu eedeeyey tacadiyo ka dhan ah xuquuqda aadamaha sida jirdil iyo dhibaatooyin kale dowladda yuganda dhankeeda mas-uuliyiin sare oo ka tirsan booliska ayaa cunaqabataynta maraykanka ku tilmaamay in ay tahay mid gardarro ah islamarkaana uu ku doonaya inuu ku carqaladeeyo yuganda eedeymahan uu wiilka madaxweynaha dalka yuganda ahna taliyaha ciidanka dalkaasi u jeediyey safiirka dowladda maraykanka ayaa sii kordhiyey xiisadda u dhexaysa labada dal markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan sidee buu u dhacay sanad ka hor weerarkii toddobadii oktoobar labakunlabaatansade kooxaha muqawamada falastiiniyiintu ay ku qaadeen deegaanada xoogga lagu degaameeyey yuhuudda ee dhaca xayndaabka khaza waxaana warbixinta soo jeedinaya walaalkan yaasir cabdallah فقد قررنا أن نضع حدا لكل ذلك بعون الله ليفهم العدو أنه قد انتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى
صبحيهم يا صدى وداعيهم للردى
toddobadii oktoobar sanadka hor laba kun saddex iyo labaatan oo ay ahayd maalin sabti ah kumanaan askari oo ka tirsan garabka militari ee cisudiin al qasaam ayaa qaaday weerarkii uga ballaarnaa abid ee uu la kulmo maamulka yahuudda ee xoogga ku haysta dhulka falastiin aruurnimadii hore iyadoo jawiga uu degan yahay dadkuna ay si caadiya u wataan noloshooda ayaa mar keliya waxaa marinka khaza laga maqlay dhawaqa sawaariikh xoogan oo kusii wajahan deegaanada talaabiib alqudus iyo kuwa la midka ee yahuuddu xoogga ku haystaan waxaa barbar socday in kumanaan dagaalyahan oo nafta turyaal ah ka gudbeen siyaajka kale bara khaza iyo deegaanadu yahuuddu xoogga ku degeen ee xindaabkeeda way adkeed in la suuraysto ama la rumaysto sawirada subaxaasi warbaahinta muqaawamadu soo tabisay waxaana la arkay ciidanka yahuudda ee sheegan jiray inuu yahay abuud aan la jibin karin oo buudka lagula tuntay lagana dhigay wax la dilo wax gacanta lagu soo dhigo iyo kuwo sida dooliga oo kale uga cararay goobta dagaalka garabka militari ee cisudiin al qasaam ayaa ugu magacdiray howlgalkan duufaanta al aqsa iyagoona sheegay inay kaga jawaabayaan tacdiibka iyo goboodfalada yahuudda xilligaasi ka wadeen masjid al aqsa iyo guud ahaan magaalada alqudus hadihi aljaraa'im wagayruha alkathiir alati tagaafala alcaalamu canha wtajaahalatha alumamu almutaxida ragma sarakhaati almadluumiin والانتهاك الكبير للمقدسات والرموز واستفزاز مليارين من المسلمين فكان طوفان الاقصى ردا على عدوان قد بدا الاحتلال به ودفاعا عن مقدساتنا في وجه ابشع احتلال عرفته البشريه منذ قرون
زلزلي ارض الخلا واحرقيهم يا سنا
deegaanada ay kooxaha muqaawamadu sida biriqda oo kale ula wareegeen yahuudii degnaana ay laayeen waxna soo afduubeen waxaa ka mid ah zikim saytaruud manifood kisofiim iyo kuwo kale baroorta iyo qayladhaanta yahuudda iyo inta gacalkooda ayaa subaxaasi toddobada oktoobar isqabsatay dhanka kalena muslimiinta ayaa ku farxay casharka lama ilaawaanka ah ee loo dhigay yahuudda xaaqidiinta ah ee ah dilayaasha ambiyada iyo inta raacday marka laga soo tago kumanaanka yahuudda ee dhimashada iyo dhaawaca ku noqday howlgalka duufaanta alaqsa waxay kooxaha muqaawamadu gacanta ku soo dhigeen boqolaal yahuud ah oo si nabadgelyo ah lagu keenay marinka khaza manduumadii amniga iyo caskariga yahuudda ee ay reer galbeedku kasii dambeeyeen ayaana maalinkaasi cagta laga hoosmariyey caalamkoo idilna wuxuu la amakaagay sida koox yar oo goodoonsan garabna aan ka helin daris ay ugu suura gashay inay qorsheeyaan weerar intaa la eg netanyahu iyo dhammaan madaxda yahuudda ayaa toddobadii oktoobar waxay ku tilmaameen maalin adag oo madow oo soo marta yahuudda waxayna isku dhaarsadeen inay qaadaan wax weliba oo ay isdhihi karaan waxaad ku soo ceshin kartaan qabkiinii lumay kaasoo xaqiiqdu ay tahay in lala aasay meydadkii boqolaalka ahaa ee sabtidii toddobada oktoobar iilka la dhigay iyagoo ka jawaabaya howlgalka duufaanta alaqsa waxay yahuuddu ku dhawaaqday howlgal militari oo ay ku beegsanayso muslimiinta khaza howlgalkan ayaana lagu daafuray silsilado duqeymo aan kala sooc lahayn oo beegsanaya inta badan magaalooyinka khaza toddobaadyo kadibna waxay yahuuddu soo qaadeen weerar lugta ah iyadoo ciidamada yahuuddu gudaha u soo galeen marinka khaza halkaasoo ay ka geysteen mid ka mid ah xasuuqyadii uga foosho xumaa wakhtigan xaadirka ah
قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا هو سبر السرو وانفجر السرو
يسفك الدم وللسين الثياب قتلوا الأطفال قصدا وجهارا ودم الشيخ نزيفا لاطما يتمون inkastoo yahuudda sidaba caadada u ahayd aanay kala soocin caruur haween iyo rag intaba haddana sanad kadib weli kama guulaysan xaqiijinta mid ka mid ah ahdaaftii dhowrka ahaa ee uu hoosta ka xariiqay netanyahu وأبيدوا احتلالا وفساد الأبناء حقدا مدانا رملوا النساء قهرا كي نباد يا حماة الدين قوموا من زبات sanad kadib weli waxaa godadka ka qodan marinka khaza lagu hayaa maxaabiista yahuudda awoodda kooxaha muqaawamada ayaana weli taagan maalinba maalinka xigtana waxay la soo baxayaan hal abuuro hor leh oo ay ku naafaynayaan cadowgooda yahuudda sanad kadib weli ciidamada yahuudda waxay ku jahwareersan yihiin jidadka marinka khaza netanyahu iyo kooxdiisa dhiigmiiratada ahna waxaa gubaya dhiigga xaqdarada ay ku daadiyeen waxayna laayihiin waddo un ay uga bixi karaan xaaladda adag ee wajahayaan taasoo u ilaalinaysa waxun sumcad ah waaba haddii ay sumcad leeyihiine
لن تركع لن تركع لن تركع مهما حشدوا لا لن تخدع لن تخدع لن تخدع قصفوا sanad kadib reer khaza iyo muqaawamadooda ayaa weli sheegaya in dagaalku aanay fari ka qodneen yahuuddana aanay ka sawarbadin doonin waxa la sugtaana waa in maalin aan fogeyn aan aragno khaza oo xor ah yahuud oo jabtay iyo muslimiinta khaza oo u dabaaldegaya nasriga rabbaaniga ah ee aanay jirin cid adduunyo ku nool oo uga abaal sheegan karta wamaa daalika cala allaahi bicasiis
قومي غزة لن تركع لن تركع لا لن تركع مهما حشدوا لا لن تخدع لن تخدع
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan oo naga intaa